sannad kasta maanta oo kale afarta bisha abril ayaa waxay ku beegan tahay maalinta caalamiga ee wacyigelinta halista miinada geeska afrika ayaa ka mid a dhulka ay dagaaladu ka dhaceen ee lagu aasay miinooyin badan si aan haddaba wax ugu ogaano saameynta iyo halista miinooyinka iyo waxyaabaha qarxa ayaa waxaanu ka waraysanay madaxa howlgelinta ee hay-adda miinosaarka ee denmark d d g ee xafiiskoodu uu ku yaalo magaalada hargeysa maxamuud axmed cilmi oo uga warramay xuseen barre aadan dhibaatada ay miinadu u leedahay deegaanada ay ka howlgalaan arrinta walaal haddii aan faahfaahin kaa siiyo somalilan waxaanu hawshan ka bilownay sagaal iyo sagaashankii bishii juun iyaanu ka bilownay hawshan minasaarka iyo walcaha qarxa ururintooda haddeer hawlahan wadnaa waxa weeyaan sidii bulshada looga wacyigelin lahaa aaladaha qarxa amba ay bulshadu gacanta ku hayaan amba dhulka dushiisa daadsan sanadkii tegay ee labada kun iyo labiyo tobankii waxaanu meel iskugu keenay bishiiba koob iyo siddeetan qof oo cuqaasha iyo waxgaradka bulshada dhexdeeda ku sugan inaanu meel iskugu keenno si aanu ugala wada hadalno sidii la iskaga urin lahaa aaladaha qarxa timaamkan aaladaha qarxa burburyaanahay uga hawlgeli lahaayeen sanadkii tegey siddeed boqol iyo toban qof ayaa noqotay oo bishiiba ay tahay koob iyo siddeetan qof dadkaasi maxaad barteen dadkaa waxaanu barray siday khatarta aaladaha qarxa iskaga iskaga ilaalin lahaayeen hadday arkaan qaabka loo calaamadinayo ayaanu barray waxaanu kaloo barnay inay haystaan telefoonno amba lambara inaanu siino ay nagala soo xidhiidhaan saacadday arkaan aalad qaraxdo meel taalana ay nala soo hadlaan annaguna aanu sidaa doonta ku hawlgallo aanu ku baxna markay soo sheegaan shay qarxo meel yaallaba guud ahaan dhulka ay soomaalidu degto waa maxay nooca miinooyinka ama waxyaabaha qarxa ee laga hela inta badan waxaa laga helaa miinooyinkan la yidhaha anti personal maynka anti taangida artillery sheeliska motorka anti erigaraafka noocan la yidhaahdo rokodka maxay kala yihiin miinooyinkaasi maxay soo kala duwan yihiin waxay ku ku duwan yihiin miina waa miino loogu talagalay dadka inay ku qaraxdo miinana waa miino loogu talagalay inay faykaliska gaadiidka amba gaadiid metre ahaada amba gaadiid shicib ha ahaada inay waxyeeleeyaan oo dhulka hoostiisa ku duugan iyo waxyaalahan qarxee dagaalada ka hadhay ayay ka mid yihiin waxyaalaha kalena waxaana had iyo jeer aada u dhibaato badan oo bulshada aada wax u yeeleeya amba jilalka soo koraya wadanka ku nool aada wuxuu yeeleeya waxa weeyaan haraaga dagaalada ka hadhay ee bambooyinka iyo mootarka iyo rokodka aan kuu sheegaya ay ka mid yihiin waayahay tan iyo markii aad hawshan bilowdeen intee in leeg baad ka soo saarteen deegaanada aad ka shaqaysaan deegaanadaan ka shaqayno waxaan ka soo saaray boqol iyo siddeed iyo labaatan kun oo item ayaanu ka burburinay sanadkii labada kun iyo labiyo tobankii iminkayna dhaafayna waxaanu burburinay saddex kun saddex boqol iyo afar iyo siddeetan item oo aaladaha qarxa ka mid a dadku sidee bay iskaga ilaalin karaan arrintaasi sidee baase lagu garan karaa meelaha ay miina ku aasan tahay iyo meelaha kale dhulka miinooyinku ku aasan yihin way calaamadsan yihiin sida wadooyinka oo kale aaladaha qarxana bulshada markaanu wacyigelin fara badan siinay bulshada digtooni fara badan bay qaateen hariya habeenna way nala soo hadlaan mar kastoo ay arkaan waxyeelooyinka iyo dhibaatooyinka ay sababtoo ah waxa ugu badan ee ay waxyeelaan waxa weeyaan da-da sideed jir ilaa koob iyo labaatan jir maxay tahay markaa sababta keentay in da-daasi ay waxyeelo badan soo gaadho dee runtii walaal dadkan waaweyni maba haleelaan meelaha kaymaha ah amba goobaha dagaaladu ka dhaceena kaymaha dhexdeeda dadku ma haleelaan laakiin carruurta soo koraysa waa muruq caafimaad qaba kubad bay soo ciyaarayaan kaymahay tegayaan wax kastoo ay arkeen way taabanayaan ama maanta munaasabadan uga faa'iideysanayaana bulshada soomaaliyeed amba magaca soomaali ku hadasha amba dhulka dagaalada aafeeye waxaan uga digayaa inaanay taaban waxaanay garanaynba miinooyinka iyo dadka wax ku yeeloobay iyaga sideeba wax loogu qabtaa hay-ado badan baa jira hay-ad waxaa jirta iminka main action somaliland la yidhaahdo oo iyaduna ka shaqaysa isku xidhka dadweynaha iyo hay-adaha ku shaqada leh dhibaatooyinka kahortaga aaladahan qarxa miinooyinka iyo waxyaalaha qarxa ee aada soo heshaan sidee baad yeeshaan marka la arkaba waa la qarxiyaa shaqaalaha laftooda wax khasaare ah ama dhibaato soo gaadhaa ma jirta dadka iyagu ka shaqaynaya soo saarista iyo iyo baarista miinada waxaanu aada ilaahay ugu mahadinaynaa sagaal iyo sagaashankii ilaa maanta oon hawshaa bilownay inaan cid waxba nagaga noqon
kaasina wuxuu ahaa madaxa howlgelinta ee hay-adda miinasaarka ee denmark ee d d g maxamuud axmed cilmi oo u warramayey xuseen barre aadan